بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد الدين دينة إسلام مبني وحال لسي على المصالح مصالح وحيابها ولوناكسا في جلبها keenidda masaalixda iyo wadar'i difaac oo lilqabaa'ixi u sugnaaday waxyaabaha xunxun fa in tasaaxama hadday iscurjiyaan cadadu lmasaalixi ay cadadun oo min almasaalixi ka ahaaday yuqadamu waa la hormarinaa alaclaa kii sarraynta badnaa oo min almasaalixi ka ahaaday wa didduhu kaas cagsigiisana waxaa ahaaday tasaaxumu lmafaasidi mafaasidda oo iscurjisa oo iscariirida yurtakabu marka waxaa la koraa aladnaa kii hooseeyey oo min almafaasidi mafaasidda ka ahaaday waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa manduumat alqawaacid alfiqiya lilimaam assucdi raxmat ullaahi calayh qawaaciddaas qaacidadii u horreyday oo ahayd inama alacmaalu binniyaati waa aan soo qaadanay meeshaan sheikuu qawaacid kale ku sheegay qaacidada koowaad waxay tahay addiinu mabniyun cala almasaalixi ayuu shiiku fii jalbiha wadar'i lilqabaa'ixi fii jalbiha aljalbu waa maxay jalbu shayi almajii'u bihi min makaanin ilaa aakhara jalbu shayi almajii'u bihi min makaanin ilaa aakhara aljalbu wadaad maqasho waa shay in la keeno makaan laga keeno makaan kale la keeno addiinu marka diinku islaamku mabniyu wuxuu ku dhisan yahay oo lagu dhisay calal masaalixyaa lagu dhisay masaalixda fii jalbiha masaalixda keenitaankeeda iyo wadar'i ayaa lagu dhisay diinta islaamka addar'u huwa addafcu waay waa celinta addar'u huwa addafcu wa minhu alxadiid almashhuur idra'uu alxuduuda bishubhaat bishubuhaat idra'u lxuduuda bishubuhaat xuduudda waxaad ku dafcidaan ood ku celidaan shubahaadka qaacidadan macnaheedu waxa weeye diinta islaamku waxay ku dhisan tahay masaalixda in la keeno mafaasidana la dafciyo oo la celiyo labadaas tiir ayaa diinta islaamku ku qotontaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi raxmat ullahi calayh ina allaha bacata alrusula bitaxsiili lmasaalixi wa takmiiliha wa tactiili lmafaasidi wa taqliiliha wa tactiili lmafaasidi wa taqliiliha wuxuu leeyahay sheekhu ina allaha bacata alrusula ilaahay rususha waa uu soo saaray waa soo diray muxuu u soo diray bitaxsiili lmasaalixi masaalixda in la xasiliyo oo wixii maslaxa ku jirtaba dadka loo keeno iyo wa takmiilihaa tii jirtay in la dhammaystiro maslaxa ahayd oo dadku hor u yaqaaneen oo dadka khayr ay naxfugu jira oo khayr adduunyo ama khayr aakhiro ama nacfi diineed oo ku jira maslaxa adduunyo maslaxa aakhiro maslaxa diineed iyo wuxuu kaloo usoo diray wa tacqiili lmafaasidi mafaasidda jirtay iyo dhibabka jira in salka laga salxaabiyo la burburiyo mafaasidda la baabi'iyo allaala wixii mafsado ah iyo wa taqliilihaa ugu yaraan haddii la burburi waayo mafsadada mafsadada in la yareeyo diinta islaamku marka labadaas arrimood ku qotoma wax allaala marka wixii aad aragtaan oo dadka la faray oo dadka loo sharciyeeyey maslaxa ku jirta maslaxadaasu ama waa maslaxo adduunyo ama waa maslaxo aakhiro ama waa wax diinta islaamka dan ugu jirto tawxiidkaa koo ka ah maslaxa ku jirta aan maslaxa ka weyn oo aysan jirin salaadda maslaxa ku jirta soonka maslaxa ku jirta xajka maslaxa ku jira zakada maslaxa ku jirta shay walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu u sharciyeeyey waa shay maslaxa ku jirto maslaxadaas ama waa mid adduunyo ama waa mid aakhiro maslaxada adigu ama garo ama garawaa laakiin shay walba uun maslaxa ku jirto oo dadka loo sharciyey shay walba oo dadka laga reebana mafsadaa ku jirta waxaa dadka laga reebay shirkiga mafsadaa ku jirta mafsado ka weyn midda shirkiga ku jirtana ma jirto yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim waa dulm lagal midka u weyn shirkigu wax walbao la iska reebana waa saas baktiga waa la iska reebay cunitaankiisa mafsadaa ku jirta ribada waa la iska reebay tacaamulka lagu tacaamulo maxaa yeelay mafsadaa ku jirteen diinku calaa kullihim wuxuu ku dhisan yahay jalbu lmasaalix iyo wadar'u almafaasid waalqabaa'ix ayuu ku dhisan yahay labadaasu ku qotoma shiikhu marka wuxuu yidhi addiinu diinku mabniyun wuxuu ku dhisan yahay oo lagu dhisay cala almasaalixi masaalix keenitaankeeda ayaa lagu dhisay iyo hadday jirtay dhammaystirkeeda fii jalbiha ee fii jalbi lmaslaxa iyo fii jalbi lmasaalixi ayuu diintu ku dhisan yahay diintu waxay ku qotontaa fii jalbi lmasaalixi masaalixda keenitaankooda iyo wadar-i ayaa diintu ku qotontaa difaaca iyo celinta la celiyo difaaca oo u sugnaaday lilqabaa'ixi alqabaa'ix jamcu lqabiix qabiixuna waa didu lxasan waxa wanaagsan cagsigooda qabiix ah wuxuu yihi marka shiikhu fain tasaaxama hadday iscurjiyaan oo iscariiriyaan cadadu lmasaalixi masaalixda cadadkooda iyo tiradooda ama cadadun tiro oo min almasaalixi masaalixda wahaabaha wan wanaagsan ka mid a yuqadamu waa la hormarinaa alaclaa min almasaalixi waa qaacido cajiiba waa soo marnay diintu inuu ku salaysan tahay oo ku qotonto masaalix in dadka loo keeno hadday jirtana dadka loo dhammaystiro iyo in mafaasid dadka laga reebo ugu yaraana la fududeeyo la taqliiliyo mafaasidaas wax walba oo ilaahay dadka u sharciyeeyana maslaxa ku jirto wax walba oo ilaahay dadka ka reebana mafsada ay ku jirto maslaxadaasu ha ahaato maslaxa adduunyo ama mid aakhiro mafsadadaasuna ha ahaato sidoo kale mid adduunyo ama mid aakhiro ama labadaba isku ahaadeene waxaa meesha shiiku u warramay arrin kale oo dhici karta oo ah laba maslaxa iscurjisay iscariirisay oo labadoodii la iskuma qaban karo waa inaad labadoodii mid ka mid a qabataa see yeelay labada maslaxo seed u kala hormarine waxaad u kala hormarine uu yihi shiiku labada maslaxo midda fadliga badan oo weyn labadooda ayaad hormarine waxyaabaha la isfaray waxna waa waajib waxna waa mustaxab labadoodu hadday iscurjiyaan oo ay noqoto labadooda mid ka mid a inaad samaydo labadoodii waa isla samay weyse suurtagal ma aha inaad labadooda isla samayso waa inaad labadooda mid ka mid a aad samaydo ad ku qasban tahay midna ayuu meesha ka baxo midna waa waajib midna waa mustaxab kee meesha laga saara labadooda mustaxabkaa meesha laga saara maxaa yeelay shiikhu wuxuu ku yidhi yuqadamu alaclaa min almasaalixi ah salaaddii cishaha la aqimay laba ragcoo sunnahana waa kuu dhiman tahay ood rabtay inaad tukato ama salaaddii maqribaa la aqimay sunnana waad rabtay inaad tukato maxaa samayne ma sunnadiiyaa tukane markaasaa dadka salaada jamaacada ku jira meeshaad ku gaartaad uga daba tege mase waxaad leedahay marba haddii farad la aqimay sunno warkeed ma yaalla miyaad leedahay saasaad leedahay waana qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam macnihiisa idaa uqiimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba maktuubadaas maahane salaad kale la tukan ma karo maxaa yeele maktuubada iyadaa farad oo waajib ah jamaacadii aa kugu waajib ah waa dadka jamaacada laga rabo dadka la sheega jamaacadii aa kugu waajib ah jamaacadiina waa loo aqimay dadkii jamaacadana waa lagaa rabaa salaad sunnaa waqtigeed lama joogo jamaacada gal salaada sunnadaa maslaxo way tahay laakiin maslaxadaana waxaa maanta ay iscariiriyeen oo iscurjiyeen oo isgarbiyeen oo labadooda mid in la doorto lagu qasban yahay maslaxa iyada ka weyn salaada sunnada waa ka tegay haddaan lagugu lahayn ankee jamaacada na mararka qaar tan oo kale waa kugu dhici kartaa salaaddii faradka ahayd waqtigeedii waa tegi rabaa intaad iyada tukataa kaaga dhiman waa gabar gurigeeda iska joogta sunnadii salaaddaas ka horreydana waa u dhiman tahay hadday sunnada gashana waqtigii salaaddaa tagaaya maxay ku qasbantaha gabadhaasu iyo qofkaasu wuxuu ku qasban yahay inuu waktiga ilaaliyo waktiga faradka u ilaaliyo faradka tukado sunnadana uu dib iskaga dhigo masaalix iscojiyey waay sunnooyinka laftirkooda iyo waajibka laftirkiisa ayaa hadda waxaa loo fiirinaa haddii laba waajib iscurjiyaan labada waajib midka sii culus hadday laba sunno iscurjiyaanna waxaa la fiirinaa labada sunno midda sii culusaa la fiirinaa labada sunno midda sii culusaa la fiirinaa arrintaan oo kale marka waa arrin cilmina u baahan caqlina u baahan iyo garaac dheer qof walbaa waxaa laga yaabaa qaacidadan inuu ku dhaqmaa inuusa awoodi karin oo dad badan waxaad arkee markii labada maslaxo ay iska garbiyaan oo iska cariiriyaan inay aqoon weynaayaan labada maslaxo kay doora lahaayeen ee qofka ama iska istaagaa ama qofka waxaad arkee maslaxadii ay ahayd inuu ka tago oo yareed labadooda oo ta weyn uu doontay ay ahayd tii yareed ag taaganaad arka tarjiixiyaa ku cuslaada qofkaas salaad sunna ah oo raatibo ah oo rawaatibta ka mid a iyo midda kale oo naafiladaho mutlaqa ah labadoodu hadday iscurjiyaan yaa la hormarinaa midda raatibadaha la hormarinaa raatibada iyo dadka muslimiinta wax ka dhaxeeya inaad dhex gasho oo islaax aad waktiga ku lumido waktigaan awqaadda ka mid a uma qaybsamo dad dirirsan inaad ku heshiisiido iyo inaad raatiba ku tukato uma qaybsamo labadooda yaa la hormarinaa ma dadkay dirirsanaad heshiisiintooda hormarine oo aad dibna udhigi karin mase raatibadaad hormarine nabigu calayhi salaatu wasalaam iyuu hormariyey dadka diriirsan heshiisiintoodu hormariyey aduguna hormari maxaa yeele tanaa maslaxo badane maslaxadana maslaxa dad kale gaaraysa waay tii kale laakiin aday kugu arkaan midda hore aday kugu arkaan oo raga laba ragco sunna ama afar ragco sunna ah haddaad tukato waxaa jiro od ka helayso oo wax adiga adiga kuu xasilaay laakiin dadka muslimiinta oo diriirsan haddaad ku dhex baxdo ood kala celidood xabajoojin dhex dhigto kadibna aad salaaddii faradkaa soo aado kadibna aad dhamaystirka aado maasha allah nacfigaas waa nacfi mutacaddi ah waa nacfi mutacaddi ah wuxuu uhi shiku marka fain tazaacama hadday iscariiriyaan oo iscurjiyaan cadadu lmasaalixi masaalixda cadadkooda yani tirada masaalixda iscurjisa wixii waa masaalix laakiin haddana labadooda la islama qaban karo laba maslaxaan la isla qaban weynaa waqtigu ku yaraana labadu inaan mid qabatay noqone maxaa samaynaya yuqadamu alaclaa min almasaalixi markaas masaalixda tii weyn labada maslax midda fadliga badan oo sii maslaxada badan oo khayrka badan oo ku jiro middaasaad samaynaysaa xaqa ilaahay iyo xaqa waalidka yaa la hormarinaa xaqa ilaahay yaa la hormarinaa xaqa waalidka iyo xaqa kayrkoodna xaqa waalidkaa la hormarinaa laba ninaa kuu waca nin waa aabbaha ninna waa nin kale labadoodaba inaad ajiibto waa sharci soo maa keed laakiin ku hormarinay mana ajiibi kartid labadooda fi aanin waaxid waa inaad labadooda mid ajiibto wa midkaad ajiibe war miyaa ka jira midkaad ajiibe war kama jiro inaad walaacdo meeshaas oo kale lama rabo waa inaad tirahdo labada maslaxo yaa weyn tan aabba inaad ajiibta ah weyn aabba ajiib waa goorme markaas labada maslaxo mid la doorana midna laga tega waa haddii labada maslaxo aan laysla samayn karin laakiin haddii laysla samayn karo labada maslaxo waa laysla samaynaa labada maslaxo haddii laysla samayn karo waa laysla samay wadiduhu tasaacumu lmafaasidi yurtakabu ladnaa min almafaasidi wadiduhu kii hore cagsigiisa tasaacumu cadad lmasaalix cagsigiisa waxa ah tasaacumu almafaasidi mafaasidii iyo balooyinkii oo iscurjiya oo iscariiriya yurtakabu markaas waxaa la koraa aladnaa min almafaasidi tanna tii horey kaaga dhowda cagsi u tahay waxaan olo soo marnay diinku inuu ku qotomo maslaxo la keeno iyo mafsado la difaaco la celiyo masaalixdana waa in la sameeyo mafaasidana waa in laga tago haddii laakiin masaalixdii ay iscurjiyaan see la yeelaa oo laba maslaxo maalan in mid laga tago lagu qasbanaado maxaa la samaynaa tee laga tegaa labadooda labadooda midda yar ayaa laga tegaha niri midda weynna waa lala imaanaa waxaa soo haray haddii laba mafsado ay iscurjiyaan mararka qaara waxaa laga yaaba inaad ku qasbanaato inaad mafsado la timaado waa meesha soomaalidu ay ka yidhaahdaan laba daran mid dooro laba daran labadu waa darayn mid dooraa la joogaa maanta mafsado inaad ku dhacdo waa ku qasbanta maxaa la samaynaa markaas laba mafsadoa kuaa ku hor taalla labada mafsado kama wada tegi kartid haddaad ka wada tegi karto waa ka dhaqaaqa horta kaas war male haddaad labadaba ka wada tegi weydo maxaa samaynaya tee dooranay labadooda ood u bareeraya labada mafsado mid walba oo ka mida waa mafsadee iska fiiri waxaa la sheegaya mararka qaarna waxaad ku qasbanaahay laba mafsado inaad mid ka mida samayso waxaa la samaynaa labada mafsado midda yar waa qaacidadii qaacidadan ka horreeday cagsigee labada maslaxo oo iscurjiyey waxaa la samaynaayey maslaxada weyn labada mafsado oo iscurjiyana maxaa la samaynaa mafsadada yarta ayaa la samaynaa adilo badanna waa leedahay adiladeeda waxaa ka mid a qowlka ilaahi subxaana wa tacaala walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bikayri cilmin ilahay wuxuu leeyahay walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah ha caayinina asnaamta ay caabudayaan ilaahay sukadiis mushrikiintu oo fayasubu llaha markaasay allah caayaan ayaguna cadwan bikayri cilmin gardarro keliya darteed iyo cilmi la-aan iyo jahli dartiisa ilahay u xadgudbaan laba mafsidaa taalla meesha mafsidada koobaad waxay tahay sanam la caabudaayo in la wax laga sheego a waajib ah soo maaha oo xumaantiisa la sheego sanamka la caabuda iyo qabriga la caabuda iyo ilaahay cid aan haynoo la caabudaayo inaan in la caabudo aysan mudnayn waa in la sheego haddii laakiin sanamkaas wax laga sheego waxaa ka dhalanaya mafsido kale oo ah in ilaahay la caayo tusaale ahaan mararka qaar oo jaahilkaan sanamka caabudaahi oo yidhaahdo ilaahaadaba saas waaye isna labada mafsado yaa weyn laakiin sanam caydii aad cayi laheyd ka tegitaanka aad ka tagto waa mafsado iyo mafsadada ah in ilaahay la caayo labadooda waxaa weyn mafsadada ah in ilaahay la caayo saa darteed waxaa la irtikaabay middii hoyareed oo ahayd in laga tago caydii sanamka la rabay in la caayo sanamka inaad wax ka sheegtay ahayd se ilaahay subxaana watacaala cibaadadiis waxba kuma leh oo aad tidhahdo ruuxan waxuma galaan waa kurtun waa dhagax waxaad qorteen waay waxay istaahilaan lama arg ka taga cibaado ma mudneen haddaad laakiin saas tirahdo waxaa ka dhalanaya mafsado weynaa ka dhalanay marka labada mafsado waxaa la fuula midda yartaa shibaa laga leeyahy hadal xikmadaha la sheegaa oo ah laysa alxakiimu alladii yacrifu alkhayra min ashari laysa alxakiimu alladii yacrifu alkhayra min ashari maxaa yeele dadka dhamaa yaqaani walaakina alxakiima alladii yacrifu khayra alkhayrayni walaakina alxakiima الذي يعرف خير الخيرين ليلتزمه وشر الشرين ليجتنبه وشر الشرين ليجتنبه وعلى حكيمك يعاقلكم معها الذي يعرف الخير من الشر قفك خير شرك لا يقان هي لذلك لما خيرك شرك وكلفهم يا عاقلك ومعلك ولكن الحكيم الذي يعرف خير الخيرين لبض خير مثل سي خير كبضا واتيان سومرينو وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح كي قرت حكيمة وشر شرين يقانا لبدا شر ميدا شر تبضان لبدا شر تندران ميدك يقانا ليجتنبه سوء وفقاده وقاعدنا ضمبه وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد كي قرت حكيمة لكن كي خير شر كلا يقانا كريه حكيم معها قاعدنا مركو حيا بدان سوء الجلال وأمثلة amilada soo gudagelaysa waa farabadanta waxaa ka mid ah ado maalan gaari wata a waxaad ku timid jidkii canugii maahoo fadhiyaad ku timid gaarigiina waa ka qaba weydaa canugii ilmaga aha jidka qarkiisana ida badanaa fadhiya ama geel iyo lo iyo waxbaa fadhiya gaarigu dardari kara laakiin xoolana ah waxaana ku khasban tahay inaad ama idaha dardarto ama canuga ilmaga ah oo bani aadamkaa dardarto maxaa samaynaya markaas meeshaan waxaa yaalla mafsada taalla mafsada oo aan laga waaba karinaa taalla jarays la jareeyaan waxba kuma galo maxaa yeele jarayska waxba laga yaabaa intaad jarayn oo oo laba bogleynayo in canuga gaariga ku tagaa suurtagal ah waa inaad go-aan qaadato aad gaariga dardarsiido idaha marsiido idaha inaad ku babajido waayo gaariga idaha wixira maan la ekaadana waa gaariga waa ina marmarsiido waa ayaga ku babaji ayaga una qasad oo u kas sababtu waa maxay meesha waxaa ka yimid tadaaxum lmafsadayna ka timi tadaaxum lmafaasid tadaaxum lmafsadayna timi labadooda marka midda yartaa waa inaad go-aan ku qaadato inaad marto haddaad badbaadin karto idaha iyo iyo canuga ilmaga oo bani aadamka waajib waxaa inaad badbaadido waa badbaadinaya labadaba haddaad laakiin badbaadin weydo maxaa samaynaya labadoodaba idaha dardareysa ida iyo ilma islama sineen waayahay tu ka darantaan oo tan ka dhib badan gaariga wuxuu ku yimid shan qofood oo meel isla fadhida iyo hal qof oo keligeed meel taagan waxaan ahayn inaad ama shanta dardarto ama halka qof dardarta oo xalahana waa la waayey gaariga waa baree goostay steerinka laakiin waa la leexleexi karaa steerinka waxaa lagu leexi karaa in ama shanta la dardarsiiyo ama qofka la dardarsiiyo ya halka qofaa biiibatin min nafsin lagu dardarsiina waa in go-aan aad ku qaadato inaad halka qof marto macnaheedu maaha in halka qof in la dila ay banaanayd laakiin haddaada qofka dardarin meeqaa dardare shanaa dardare وضده تساحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد وين دورت marka hore waxa soo waan soo marnay wuxuu waa markii laba daran mid doore aad joogto waa markii waxaan laga hadla hadii labadaba aad badbaadin karto labada inaad badbaadid waa kugu waajib hadii laakiin aad labadaba badbaadi weydo labada inaad mid marto aad ku qasban tahay waa markaan sheegayno saa laba gabdhood oo diriir ah darag mid aan mid dooray soo baxda waana isku la beertay gabadhuna ajnabi ay kaa tahay korkeeda inaad taabataa waa xaaraam tooreeyna wadataa sheekh ibraahimow waxayna u wadataa gabar kale inay tooreydaa dardartay rabtaa maxaa la samaynaa sheekh ibraahimad tahay sheekhaad tahay gabadhaas korkeeda inaad taabataa waa kaa xaaraam haddeerna gabadhii tooreey wadataa oo haddaada gabadha korkeeda taabanooda qaban gabadhu tooreyda gabadha kale waa ku dhufane gabadha waa la qabanaa dhagka baa la siinaa say rabtaa u cabaadeen waxay rabta ha sheegtee gabadha waa la qabanaa maxaa yeelay mafsada qabashadeeda ka weynaa meesha taale qabashadeeda mafsada ka weynaa taalla nin dhakhtar ah waxaa loo keenay gabarh u baahan inuu dhakhtariyo qofaan asaga ahaynoo gabadhaan dhakhtari karta oo dumarna ma jiraan kala badbaadinay u baahan tahay ama dhalinay u baahan tahay ama qalliinay u baahan tahay adinku qabasho guudaad baa ka hadlaydeen gabadha in la dhaliyay rabtaa waxaa nin haynoo dhali karana waa la waayey gabadhiina si caadi oo ku dhali weyday nin ma dhalinaa mase dhali umaa gabadhaas waa dhalinaa marka waa tasaaxum weeye almafsadatayni waay qur-aankana waa ku jirtaa sunnadana waa ku jirtaa qur-aanka waxaa ku jira nabi khadir calayhi salaam iyo nabi muuse doon isla raacay nabi khadirna uu doontii markii meel dhax la maraayo uu cad ka rujiyey uu cad ka fujiyey sababtuu cadka uu fujiyey laakiin maxay ahayd sababtuu cadka uu fujiyey waxay ahayd inuu uga baqayo doonta nin boqoray ku siifoo leedahay doontu oo doon walba oo qurxaan qaatay sida qur-aankuba uu sheega marka doontaan in cad laga fujiyaahi waa mafsado in hadhowdii doonta uu dhaco nin kalena oo doonta la dhacana waa mafsado kale laakiin labada mafsado yaa weyn doonta in la dhaawaco iyo kulligeed in la qaato labadu waa laba mafsado yaa weyn labadooda in kulligeed la qaato marka waxaa la fuulaa midda hee yaraa la fuudaho la fuulaho ilaa catiraa loo yeelaaho wax u iskaga dhaafo ninkaas boqorka ah oo jaa'irka ahi oo doonta ceebteeda ah ayaa la sameeyey waxaa kaloo ka mid ah dagaalkii nabigu ku dagaalamay calayhi isalaatu wasalaam xaramka xaramka in lagu dagaalamaa waa ma waa mafsado in gaalo ka talidana waa mafsado laakiin labada mafsado yaa weyn in gaalo ka talidaa weyn saa darteeda tii yareed loo fuulay oo dagaal ku bannaanaaday saacaddaas xaramka dhexdiisa in lagu dagaalamo waxaa kaloo ka mid ah arrintan gabar muslimad ah ayaa beled gaalo joogta inay kasoo hijrootona waa rabtaa maxramna ma haysato magaalada iska dhex joogaa la leeyahay maadaama aadan maxram haysan base bilaa maxramay safarka soo geliyey bilaa maxramay safarka soo geli maxaa yeelay laba mafsadaa meeshaan isku curjisa mafsadada ah inay gaalo dhex joogto gabadhu iyo mafsadada ah gabadhu inay baxdo bilaa maxram labada mafsadana yaa weyn inay gaalo dhex joogto bilaa maxram ay dhaqaaqay gabadhu marka waxaa kaloo ka mid ah ninkii caraabiga ahaa oo masaajid ku kaadiyey xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu markay saxaabadu ku qayliyeen wuxuu yidhi ka leexdaa ku qaylimine meeshiisa kaadidan ku dhammaystaa aa laga wadaa markaasaa laga leexday isagoo kaadida ku wada masaajidka dhexdiisa in masaajidka kaadi looga leexdo kusii socota soo mafsado maaha laakiin maxaa la fiiriyey mafsado kala ag taalloo haddii ninkaa meesha laga kacsho oo kaadida lagu kala gooyo isaga dhibaato caafimaada soo gaaraysa sidoo kalena meelaan kaadidu gaarin oo kalena kaadida oo gaarsiina mafsado kaloo ka weynaa imaanay marka markaasaa waxaa la fuulay labada mafsadooyee tii yareed nabiguna calayhi salaatu wasalaam caaisha radia allahu tacaala canha oo xaaskiisa ahay wuxuu ku yidhi lowlaa anna qawmaki xadiiuu cahdin bilislaami lahadamtu lkacbata wala banaytuhaa calaa qawaacidi ibraahim calayhi salaam kacbadu hadda meeshay ku qotonto meeshii nebi ibraahim oo ku dhisay maaha meesha yarta ahoo wareega ah ka dhiman ood aragteen oo derbiga yarka oo gaaban oo mitirka iyo barka meelahaasa lagu wareejiyey xujur ismaaciilka la yidhaahdo qurayshaa waagii kacbada dhisaayana nafaqadu ka gaabatay markaasay intaas dhiseen intaa kalena waa ka tageen nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu kacbada la wareegay oo caaisha wuxuu ku yidhi haddii dadkaada iyo qoomkaada iyo reer quraysheed aysa ahaan lahayn dad islaamnimada ku cusub kacbada waa dumi lahay uu nabigu calayhi salaatu wasalaam kadibna waxaan ku qotomi lahay oon ku dhisi lahaa meeshii nebi ibraahim uu ku dhisay calayhi salaatu wasalaam iyo aasaasyadii iyo tiirarkii nebi ibraahim ayaan ku taagi lahaa nabigu laakiin mausan yeelin maxaa yeelay laba mafsadaa meeshaan isku timi mafsadada ah kacbadu sideediiya in laga tago oon asalkeedii ku dhisnay waa mafsado mafsadada kalena waa maxay waa in dadku diinta ka ridoobaanoo haddii markii nabigu uu qabsaday calayhi salaatu wasalaam kacbada burusiya lasoo qaada lahaa ee kacbada dumis lagu bilaabi lahaa dad badanaa fidnoobi lahaa oo dhihi lahaa ma kacbadii uu haddeer burus ku bilaabay dumis ku bilaabay wax khayru kasoo socda lama arko waana ku sirannay gadaalan u laabanaa dad dhihi lahaya in marka dad diinta gadaal uga laabtaan mafsado waayo weyn labada mafsado marka waxaa dhib badan oo weyn in dadku diinta ka laabtaan wixii dadku diinta inay ka laabtaan sababay lahaa marka waa laga tegi markaasaa mafsadadaasaa layskaga baaqi noqday oo kacbadii oo meesheedii ku dhisneen ayaa nabigu ka leexday calayhi salaatu wasalaam iyadoo saasa arrintu tahana nabiga waa la oofsaday calayhi salaatu wasalaam waayahay kabaha in lagu tukado waa sunno waa sharci kabaha in lagu tukado in laga tagana oon mar walba aan kabaha lagu tukanna mafsadaa ka dhalanaysa meeshaasoo waxyaabihii nabigu mararka qaar samayn jiray calayhi salaatu wasalaam inaan la tadbiiqinaan ka dhalanay laakiin haddii kabaha haddaad ku tukato dad badan oo caamada agtooda haddaad kabaha ku tukato dad badan hadday diinta ka baxayaan oy fidnoobayaan oy khatar gelayaan maxaa samayne dad badanay waxayba u joogtaaba kufriga calaamadiisu baa kufriga waadixa ah oo sariixa ah waxaa ka mid ay dhahaan in qofka uu kabaha ku tukado ninay saas u joogtaa adiguna daaciyaad qofkaana khayrka u sheegtaad rabtaa sunnadii miyaad leedaha waa muujinaa oo ka tegi maayo oo kabihiyaan ku tukana miyaad leedahay mase kabaha ku tukashadooda waa ka tegaysaa waxaa ka dhalana kabaha ku tukato ayaa ka weyn waxaad ka raadinaya kabahood ku tukato waa iska daynay marka kuma qasbanide cagcaddaan ku tuko miaalada qaacidadan aad u badan taha qaacidadaanna ku dhaqankeedu wuxuu u baahan yahay faker badan iyo maskax badan iyo ijtihaad fara badan u baahan yahay dadkuna waxaa laga yaabaa inta badan inaysan isku si u arkin qaacidadan ku dhaqankeeda markii la joogo ku dhaqankeeda waxaa soo gudagalaa fusaaqda iyo ahlubidaca mararka qaar in la kaashado ahlubidaca si gaar ah in wax lala wadaagaahi waa mafsado culimmada ahlu sunnaduna iskuma khilaafsana ahlubidaca in wax lala wadaagahi oo ahlubidaca lala fadhiistahay asal ahaan inay mafsado tahay laakiin waxaa suurtagal ah mararka qaar mafsadadaas mafsado ka weynu inay timaadaa suurtagal ah oo la fuulo fusaaqdii in la kaashado ama ahlubidicii la kaashado iyadoo laga hortagaa mafsadada intaan ka dhalanay mid ka weyn laga hortagaa way dhici kartaa mararka qaar tusaale ahaan qabaa'ilaa diridaa shalay boqolay iska dileen haddeer tahana hubkay isu sitaan haddaad sunni salafiya tahana waad awoodi weyda qabaa'ilkaas kaligaa inaad dhex gasho faasiq iyo mubtadic ma u kaashanay kala dhexgalka dadkaas base u kaashamaysa haddaad u kaashato ood iskarabsataan adoo sunniye iyo nin faasiqa iyo nin mubtadica inkoo ah haddaad iskaashataan oo dadkaas ku dhex baxdaan waxaa laga yaabaa dagaalkii inuu joogsado oo dagaalkii iyo dhiiggii daadaaya uu meeshaas ku hakado ma yeeli mase yeeli maysid laba mafsadaas agtaalla ahlubidiciyo lala mujaalasoodo waa mafsado see dhibaatooyin badanaa ku sugane dhiiggii muslimka oo daadanaana waa mafsado kale labadooda marka midda yaraad aad fuulee oo ah inaad u kaashato fusaaqdaas iyo ahlubidacaas aad u kaashato joojinta dhiiggaa socda fusaaqda iyo ahlubidaca xumaantoodana aad caddaydo arrintiina aada caada ka dhigan shaqana aada ka dhigan waxaa kaloo suurtagala mararka qaar in nin caalim oo culammada muslimiinta ka mid ah la qabto dawlad jaa ilaahu qabato ama waxay rabtaba ha ahaatee xukun dilana ay ku xukunto si lagu badbaadiyo oo aan ahayn in ahlubidac iyo gaalo iyo fusaaq la kaashadana la waayo shiikha ma la badbaadinaa mase shiikha ma la badbaadinaa o ma lagu badbaadinaa kaashiga fusaaqda iyo ahlubidaca iyo gaalada mase shiikha waxaa la leeyahay hala dilo intii fusaaq iyo ahlubidac la kaasha lahaa labada maqsudo midda yartaad fiirine midda yartaa waxa waaye waa in aad kaashato fursaaqda iyo ahlubidaca saaad sheekha xabsiga uga sii dayso iyo aad uga sii daydo dilka aad uga sii dayso iyo toogtii la tooga laha waxaa kaloo miaalkeeda la mid a arrintii maalin laga dhacday oo xeerkii lagu magacaabay xeerka kufsiga oo belada badan ay ku jirtay oo sidii reer yurub ugu dhaqmi jireen loo soo munguuriyey oo sharciga islaamka ka soo horjeeday oo soomaalidu qurba joogtooda in badanoo ka miduhu ay soo waarideen dadkii soomaaliyeedna layidhi ha loo sharciyeeyo nidaam ha looga dhigo maxkamad walbana ha la dhigo oo jiilba jiilka ka dambeeya ha usii gudbiye layidhi oo dadkii in badanoo ka midana ay soo dhoweeyeen ka hortagii maalin dhaweed laga hortagaayo oo kale waa waxaa laga fiiriyey wax kale lagama fiirine ahlubidacu la fadhiisadkooda iyo bayaan la soo saarkoodu waa mafsado ahlu sunnuhuna iskuma khilaafsan laakiin mafsadadan mafsado ka weyna markaan timid oo in haddii aan ayada la marin aan lagu aan la difaaci karin haddii mafsadada arrintan oo kale lagu difaaca iyadoon arrintaan lala imaan la difaaci karo arrintaan lala imaan maayo waa la difaaca taas war male haddii laakiin la difaaci waayo in ayada lala yimaado maahane oo markaas loo kaashado wixii loo kaasha kara maahane wixii loo kaashan karaa loo kaashanaa si mafsadadaas weynanka badan loo difaaco maxaa yeeley mafsadadaas waxaa ku jirtay waxyaaba aad u fara badan oo diinta khatar ku ah oo mujtamaca khatar ku ah oo bulshada khatar ku ah oo nin walba gurigiisa iyo gabarh walba gurigeeda uu soo geli lahaa ayaa ku jira xeer aad u fasaad badan oo ahaa qofkii akhriyaana warkiisa haya culimmada ahlu sunnada in badanoo ka miduhuna iyagoo culimmo waaweyn ahaa ayay mararka qaar waxay la mushaarakeeyeen oy dacwo la guteen amaba ay bayaanaad la soo saareen ama ay shirar kala qayb galeen ahlubidac biliita rawaafid iyo waxaan fiicnayn ay ku jiraan sida sheekheeni sheekh raxmatullah caleyh sheekhii ahaa sheekh muqbil oo kale iyo rag kaleba markaasay is arkayaanna meeshay isku arkayan waxaa jooga madaxdii waagaas xilligaas ka talinaysa waddankaas ayaa laftirkeedu culummadaas waxay fiiriyeen qaacidadan ay fiiriyeen oo laba mafsado ayaa iskasaaximtay markaasay waxay isdhaheen labada mafsado midda yartaa qaata labada mafsado waxay ahayd madaxdii markaas talinaysa oo culimmadii u yeertay ayaga iyo iskuna dartay culimmadii ahlubidaca iyaga iyo culimmadii ahlubidaca isku dartay madaxda waxaa lagu ateecaa macruufkaa lagu ateecaa laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ma ahanin culummadu inay shay macruuf yani munkar ah inay madaxdooda ku ateeceen maaha waxay u tageen goobaha noocaas oo kale ah ee waxay fiiriyeen labada mafsado waxa weyn labada mafsadoo ah madaxdiiyo warkooda la jabsho mafsadada ka imaanaysa oo la diido la yidhaahdo idiin imaan mayno iyo mafsadada ka imaanaysa in ahlubidac shir lagala qayb qaato iyo dadaan fiicneen markaase waxay u arkeen labada mafsado inay weyn tahay in madaxda warkooda la diido labada mafsadana ay yar tahay ahlu bidacan in markaa shirka lagala qayb qaato madaxdiiba ha joogteen markaasay saas ugu bareereen arrintaan marka saa arrintaan tasaaxum almafaasidi ah waxaa shardiyaa nidhi laba mafsado oo laba daran mid dooro ah inay jirto ooda labadoodaba aada ka wada badbaadi karin haddaad labadooda ka badbaadi karto yacni mafaasidda haddii aad ka wada leexan karto waa ka leexane haddii aad ka wada leexan weydo waa markii la leeyahay waxaan way imaanayaan sidoo kale haddii shayga maslaxadaho mararka qaar maslaxa laga yaabaa in la raadiyo iyadoo mafsado la maraayo mararka qaar haddii mafsad maslaxada la keeni karo ama mafsadada weyn la dafci karo iyadoon mafsado kale lala imaanna war male inaan mafsado la aadayna wax wara mala laakiin markay laba daran mid doora ay joogto laba daran mid doora markay joogto waad ku qasban tahay labadii darreed midka yarkaa inaad irtikaabtood ku qasbanaato inaad midka yarkaa la timaado ka weynna aad ka fogaato wa diduhu wuxuu sheekhu marka tasaaxumu cadadi lmasaalixi cagsigiisa waxa ah tasaaxumu lmafaasidi mafaasida iscariirinteeda yurtakabu marka waxaa la koraa aladnaa kii yaraanta badnaa kii dhowaa oo hooseeyey oo min almafaasidi mafaasida ka mid ah wuxuu asla wada mafaasid laakiin midaa la fuulaa والله سبحانه وتعالى على وعلم بالله التوفيق